alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadihi ila ywm iddiin ama bacdu faqad qaala allahu tacaala fii muxkami tanziilihi wahuwa asdaqu lqaa'iliin wajacala baynakum mawadatan waraxma allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegay kitaabkiisa munazelka ah inuu maxabo iyo wanaag dhex yeelay dadka guurka xalaashaa wadaagay oo rabbi subxaanahu watacaala diintiisa siday u banaysay isku guursaday waxaan soo daraaseynaynay mawduuca ku saabsan xagga sawaajka oo arrimaha looga baahan yahay dadka guursanaya ayaanu ku soo jirnay waxaa noo soo dambeeyey qofka muslimka in laga doonayo inuu doorto axad islaama oo diinta islaamka ku hagaagsan iyo arrimihii ku saabsanaa umu sulaym oo abidalxa ku xirtay inuu soo islaamo markaa ka gadaalna ay guursan doonto muslimiinta qaarkood oo ka jawaabay in aan laba qofo oo qofna uu yahay qof cafiifa oo hagaagsan qofna faasiq yahay in laysku daro aan la ogolayn marka allah subxaanahu watacaala dad ka cabsada oo diinta islaamka ilaaliya hala noqdo weyl iyo halaag kulligii waxau ka imaan doonaa in qofka lagu daro qof aan diin lahayn qiso cajiiba ayaa ka dhacday caalamka meela ka mid ah waxaa dhacday inuu nin ku daray inan ow dhalay oo aada u yar nin shaab ah oo qamriyo cabo ah markuu ku daray inantii ayuu la safray waxuuna ula safray inuu hoteel geysto si uu u soo guto shahrul casal yacni bisha la yidhaaha bisha malabka waa bisha ugu horeysa curuuska ah wuxuu la tegay fanaadiqda amase hoteelada amase meelaha loo yaqaano yacni loo yaqaano amaakinta lagu nasto lagu raaxaysto oo loo yaqaano hoteelada ama fanaadiq ama lood ay dadka gabal yidhaahdiin ayuu la tegey oo ku yaala lubnaan halkaas markii uu la tegey ayuu la kiri ku yacni meel meela ka mid a hoteelkii ayuu la galay wuxuu sameeyey habeenkii ugu horeeyey inta uusan ugu tegin jamaaca ka hor ayuu wuxuu ku qasbay inay khamro cabto khamradii inay diidda ayay damcday waa ku ijbaaray qasab ayay inantii ku cabtay wixii uu rabay ayuu sameeyey way sakraantay akhiiran asaguna wuu sakraamay markaa ka gadaal ayay ka baxday qowladii ay ku jireen ayadoo qadaa-ulxaajo banaanka ugu socota qadaa-ulxaajo markay suulidii u gashay oo ay ka soo laabatay waxay gashay qowladii ninkeedii ou joogay oo sakraana qowlad aan ahayn waxaana geeyey sakraanka sababtii qowladaas ayadaa rajul ayaa ku jiray ilaah ou xaaladiisa og yahay halkaas ayuu ninkii inantii firaash ka dhigtay ou barkaday agtiisa ayayna ku bariday ilaah waa berigii laga gaadho ninkeediina waxau jiifaa yacni qolkiisii isagoo keligii ah waana natiijada sakraanka waana dhibaatada diin la-aanta inantaada oo nin aan diin lahayn aada ku dartana natiijada noocaasa ayaa ka imaanaysa ayada oo raacdana dhibkaas ayaa ku imaanaya marka rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala sidaa darteed abudalca markau umusalayn doona intay uusan islaamin ka hor waxay ku tidhi waa lagu jarinayaa adigoo kalena lama radiyo laakinaka rajulun kaafir wa ana imra'atun muslima laa yasixu lii an atasawaj waxay tidhi adigu nin gaala ayaa tahay anna muslimad baan ahay inaan ku guursadaa marka ma ansaxaydo ee waxaad yeelaysaa niyow islaam oo rabbigaa ka baqo alla ka xisho oo rabbigii ku halqay isu dhiib oo diinta u kaalay markaad islaamta ka gadaalna sidaa igu imaan mahar kalena kugu xirin maayo sidaa ayay arrintii noqotay dadka muslimiinta ah waa inay digtoonaan ay digtoonaadaan digtooni kulligeed oo aan daahwaahirta iyo waxyaalaha muuqanaya lagu khadeecin yacni yaan qofka muuqaalkiisa ku khadeecin munaafiqiintaba alla markuu ka sheekaynaya waxau yihi wa idaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum markaad aragto jismigooda ku cajab gelinaya wa in yaquuluu tasmac liqowlihim kaanahum khushubun musanada oo alla ku sheegay subxaana wa tacaala bal qaabdaradooda u fiirso sida aad yani ugu malaynaysa inay kilaayihiin oo nuucaayihiin ayaa haddana marka dambe waxaa la gaarsiy inay khushub musanada yihiin oo wax ay yihiin aan la arkin marka waxaa la doonayaa qofka daahirkiisu inuusan ku qadeecayn oo aan balaayo kugu dhicin rasuulka sala allahu calayh wasalam ayadoo nin la joogaa nin soo maray markaasuu yidhi ninkii la joogay ninka halkaan maraya ka waran wuxuu yihi rasuulkii allow haadaa xariif wuxuu xaqiiqa ku yahay inqadaba an yunkax haddou gabar soo doono in loo guuriyo wa in shafaca an yushafa haddou erge ahaan u yimaado yidhaah madaxayga dad ha lagu daayo in lagu daayo wa in qaala an yusmac marka haddou hadlayaan in la dhegaysto nabigu waa aamusay waxaa soo maray nin fuqaraada muslimiin ka mid a ka waran buu yidhi ka kan wuxuu xaqiiqa ku yow yidhi haddou gabar soo doono inaan loo guuri haddou hadlayo warkiisa inaan la dhegaysan haddou yidhaha madaxayga dad ha lagu saamaxo inaan laga yeelin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam haadaa khayru min mili ardi mila haada ninkan aad diidaysaa ka khayr badan dhulka wax buuxiya oo ninkii hore oo kale ah maxaa yeele kii hore ama munaafiq buu ahaa ama faasiq buuba ahaa waa midaan khayr lahayn marka waxaa la doonayaa dadka daahirkiisa inaan lagu kasoomin yaan daahirku idin khadeecaynin iyo waxa idiin muuqanaya ee waa inaad qofka diiniyan akhlaaqiyan suluukiyan aada u eegtaa laakiin yaysan ku khadeecaynin muuqaalka iyo dhaldhalaalka iyo qofka qosolkiisa hore waxyaalo badan ayaa ka soo baxaya dadka bani aadamka dadkuna waxay isku dayaan ceebaalkooda iyo qurunkooda iyo diin la-aantooda inay qarsadaan in badan oo ka mida marka qofkii anigu wanaaga uga jeeda yaysan arrintu kaa noqonin waxaa kaloo halka yaala in ay laazim tahay oy lagama maarmaantoy waajib tahay ninka khaadibka oo inanta doonaya inuu eego inantuu doonayo inanta muslimada oo la doonaya ayadana oo ninka islaamka doonayana waa inay ayaduna ninka iska eegto laazim labada qofood inay isku qancaan labada qofood haddaysan isku qancin maya abu hurayra wuxuu yihi rasuulka sala allahu calayh wasalam anigoo la jooga nin ba ugu yimid markaasuu u sheegay annahu tasawaja imra'atu min alansaar inuu guursaday gabar reer ansaareed ka mid ah rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam an nadarta ilayha war ma fiiriday gabadha ma iska soo aragta markaabuu yihi lah maya rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam fandur ilayha orod inanta soo arag fa ina fii acyuni alansaari shay-a reer ansaareed indhahooda shay ba ahaaday yacni sikar waa indhayaryadiina xoogaa marka hadday indha yaraanta inanta kugu anfacdo amaad oran doonto berrita inan shiinahan guursado indha shiina leh oo aan qurux samayn hadda iska soo eegbowi sala allahu calayh wasalam xadiidkaa muslim iyo nasaa-i iyo keyrkood baa soo saaray waxuuna nabigu ku cileeye u fiirsa iska soo eeg baa lainanta munaasabadu waxa weeye waajib weeye ninka khaadibka iyo inanta maqduubada ah in ay is arkaan oo ay laba qofood oo war iska hidayihiin cala aqal oo laystuso reerka yani inanta laga doonayaana waajib bay ku tahay in inanka ay inanka inanta tusaan hadduu inanku gabadha doonayo asagay waysa inanta ninka u diidanayn si ay isugu qancaan labadii qofood waa inay labadii qofood is arkeen taas baa la doonayaa ma aha in laysku khadeeceeyo diin baan leeya anigu waan fiican anigu kidaa baan ma aha yaan laysku khadacaynin qadiyadda noocaas yaan la odhanin ma wiil islaamaad diidaysa hadalka uu rasuulku ku celiyay arag aragsida lays arkayo undur ilayha wey fa ina waxra an yu'dama baynakuma orod soo eeg kaas ayaa ku dadaal badan maxabada baynkiina inay daa'imteen ood isiclaataan maxaa yeelay yudamka waxaa laga wadaa haddaad hadda iska heshaan dabcan waad iswaafaqaysaan waana wada noolaanaysaan buu yihi sala allahu calayh wasalam riwaayadda siyaadada sheegtana tirmidi iyo nisaa baa sanad saxiixa ku qoraya ibni maaja marka rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala waxaa la doonayaa dadka inay is-og yihiin oo is arkeen aragtidan ha loolama jeedo inay baarara iskala soo cunteeyaan dalla caley waxay dadku u yaqaaniin iyo inay dhaan saaxiibaanahay oy geyraseeyaan oy soo wada tuntaan oy balaayo ku dhacdo ee aragti baa laga hadlay soo arag baa la yidhi ee lasoo tuma lama dhihin soo arag baa la yidhi ee kaala cuntada la cuno baargey lama dhihin waa in arrintaas iyadaa laga fiirsadaa allaha laga boqo subxaana wa tacaala waa inay aabbayaalka waa aabbada aabba iyo hooye ay saamaxaan aragtida inanta la arkayo gabal baa waxay yidhahdeen suura shamsiya ha loo qaado ha loo masawiro war yaa u masawir kugu yidhi haye yaa masawir kugu yidhi inanta oo wejigeedii bannaan yahay oo jirkeedii yacni ninka kale oo arkayo wejigeeda ayaa la doonay inaan soo arko amaa jirka intiisa kale ama tin badan baa loo ogolay ninku inuu arko laakiin waxaa la doonaya isagu inuu ku dadaalo soo ku arki lahaa yacni in dharka xataa laga yarayo culamada qaar baa sheega markii inanta iyo ninku inay sarkaan la doonayo oo inanta aan dhar waaweyn aysan yani ku xirxirayn waayo rasuulku waxau yihi sala allahu calayh wasalam idaa qadaba axadukum almar'a fain istadaca an yandura ilaa maa yadcuu ilaa nikaxa falyafcal axadkiin hadduu gabadh doonayo hadduu karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeera ma sameeyo sala allahu alay wasalam berrinta inuu yidhaahdo waa laygu khayaana ma aha hadduu karo inuu ka eego wax nikaaxeeda ugu yeera ma sameeyo u yihi sala allahu alay wasalam abu daawuud imaamu axmed iyo qeyrkood baa sana saxiixa kusoo saaray bal xadiidka isaga eeg sida uu arrintiisu yahay idaa qadaba axadukum imra'a falaa junaxa caley an yandura ilayha buu rasuulku yihi axadkiin hadduu gabarh doonayo inuu eego korkiisa dembi kama aha idaa kaana inamaa yanduru ilayha lixibati haddii uu yahay mid u eegayo doonidda kali ah wa in kaanad laasacala haba ahaato mid aan ogeyn meelou isugu soo aadiyey ayadoo dhan iska bedeli inuu xataa eegay arrinka asagaabaa dhacay mana ay oga inuu ninku eegayo iskama aysan jirin albaabay ka gudbayda mana aysan ogeyn meesha inuu nin taagan yahay markaasuu asagu eegay xataa dushiisa dembi kala aan buu yii rasuul inantou doonayay oo khidbadu ku jirtaa biciyada tahay saasuu leeyahy sala allahu alay wasalam war dinta wuscigeeda iyo wanaaggeeda eega iyo san anagu aan yeelayno imaamu axmed iyo keyrkii baa sana saxiixa ku soo saaray culammadu waxay isku khilaafeen ha aragtida habkeeda fuqahada waa qaqadareen gabar wejiga iyo gacmahay ku qadareen munaasibna maaha sidaa inay ku hadlaan shaarica xakiimka waxau u saamaxay ninka inuu haweenta eego qabla alcaqdi weligana laga dooni maayo inuu yidhaahdo inanta ma arki kartid culammada gobol baa yidhi xijaabkii weynaa waa inuu ka fududeeyo adoogu saas ayay culammada qaarkood odhanayaan calaa kullin waxaa lays amray in inantii la arko ayadana ninka ay guursanayso waa inay garasho u leedahay ama haddii looga sheekeeyo qof ay ku kalsoonta uga warramo ku qanacday oysas ku qanacday laakiin nin hagaagsi inuu yahaan u malaynaynaa ma aha aragtibaa meeshaa loo baahan yahay war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala laba qofood oon is arkin hadday inta iswaraysaan ay isku kalsoonaadaan oo ay dad ay isku kalsooyin u kala warramaan oo ay dad noocaas ku fiican yihiin waa la isiin kara hadday dhahaan waan ku qanacsanay qof walba waxuu la yimaado raalli baan ku noqonaynaa hadda arrinku sidaa yahay wa ilaa haddaysan ahayn dadkii waa in laystusaa oo alla laga baqa subxaana wa tacaala waxaa kaloo loo baahdaa xagga dibbiga inta aan guurku dhicin culimada qaar waxay yidhahdeen waa inuu dhacaa faxsi dibbi ah maxaa yeelay rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis saxiix ayuu ku yidhi farra min almajduur ka faraarika min alasad waxaad ka carartaa qofka juulaanka qaba saaad uga cararaysa libaaxa oo kale xadiid bukhaari ku sugan ba odhanaya xadiid kaloo bukhaari ku sugan wuxuu sheegayaa xoolo jiran iyo xoolo caafimaad qaba inaan laysku darin marka adiladaa waxaa laga garanayaa in haddii ay jiraan cudurro qofka ka hayo aad u dhibaya uusan dadka u qarin taas ayaa la doonaya waayo cudurro waxaa jira qofka haddii laga helo nikaxa la fasaxo sida cudurka baraska juulaamka jinniga daa'imka iyo inanta oo farjigu k ka uu leeyahay ama ninka oo ciniin oo waxba kari karaynin arrimahaas waxaa lagu fasakaa nikaaxa marka in qofkii loo qariyo ma ahan marka faxsi dibbiya haddii la sameeyo oo qofka lagu yidhaahdo caafimaadkaaga sidee weeye ka waran ama ha la baaro mushkila kuma sugna sida adiladaa laga garanayo waayo rasuulku xadiid axmed iyo ay qoreen ibnu maaja oo saxiixa wuxuu ku yidhi laa darara walaa diraar in laysdhibo ama dhib laysku amaalmariyaa ma jirto qofka haddii aad qabtid cudur uusan u dul qaadan karin ama uusan asagu kugu qaadanin ha u qarinin rabbi ka baq subxaana wa tacaala nin baa waxaa laga yaabaa inuu qabo cudur galo lagu sheego ama jabta oo kale islaam buu doonayaa waa u qarinayaa caaraan weeye mana banaana waana daalib mujrim ah looma baahna haye inan baa waxay qabtaan suuxdimo oo kale nin baa doonaya waa loo qarinayaa xaaraam weeye cudurradaa la qabo waa in laysku sheegaa ama ha laysku ogolaado ama ha laysku diido taasaa la doonaya islaamku ma ogola waxyaalahan mudahanada oo laysu horgelinaya dadka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala mida kale rasuulka xadiis saxiixa waatuu ku yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih axadkiin iimaan kaamila lagama helin ilaa walaadka islaama u jeclaanayo waxuu naftiisa u jecel oo khayr ah adiguba ma jeclin in balaayo lagu qariyo qofkaan balaayaha u qarinin adiguba in lagu qariyo aadan rabi lahayn oo rabbi ka bog subxaana wa tacaala marka arrimahaas in laga fekera ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo mamnuuca inan haddii uu nin doono in lagula tartamo munaafasatu fi lkidba waa mamnuuc allah wuxuu qur-aanka ku yidhi walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu almuctadiin war ha xadgudbinina dadka xadgudba alla ma jecla inan muslimada haddaad ogaato walaalka islaama inuu doonay oo dariiq sharciya ku doona inaad ku feeri doontaa kuma banaana faasiq mujrima hadduu yahay waad ku leed ordi kartaa saasaa lagaa doonaya laakiin waa nin muslim ah gabar muslimada ayuu doono kuma banaa inaad ku feer orado sharciya markuu ku doonayo mida kale allah wuxuu yihi subxaana watacaala wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisma mubiina war ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka kuwa dhibaya wax ay kasbadeen ayadoon la arkin waxay xambaarsadeen been abuurasho iyo dembi cad oo balaaya ku dhacday ayay xambaarsadeen yaan laysdhibin qofku qof uu doonayo yaan lagu dirin allahuma haddii mushaawaro lagu weydiiyo waa inaad caddaysaa yaana lagu tartami khidbada rasuulku wuxuu xadiid saxiixa ku yihi oo saxiixayn ku qorayaan laa yakdubu rajulu calaa khidbati akhiih xataa yankix yaan ninkiin doonin walaalki gabad ou doona ilaa ou ka guursanay haddau guursada hadda inaad doontaa kuma banaano way macnaha aw yatrug ama uu ka tegay markau ka tago waa dooni kartaa oo ay diiday ayadii ama isagii nacay laakiin si kale waa maya rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala oo xaqa si dhaba ha loo ilaaliyo oo yaan tartan lagu samaynin mawduuca haddaad ogtaha weeyaan haddaad ogtaha weeyaan xubbu daa'ima iyo guur naajixa ayaa jira jacayl daa'ima oo ay isjecliin labada qofood maxabad daa'ima iyo guurka najixay allah subxaanahu watacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun allah subxaanahu watacaala wuxuu sheegay dadkii muslimiinta inay naftooda ka doonayeen dhibbaha ku sugnaadeen qofka naftiisa bakiilnimadiisa laga dhowrana waa dadka liibaanay oo wanaagga gaanay marka xubbiga daa'imka xubbiga islaamiga weeyaan marka macnuhu waa maxay muslimiintu waa isu doori jireen ninka iyo gabadha muslimaanta muslimiinta oo wanaagga kuwada noolba qofba qofka kaloo wax u dooraa waxuu isagu xaq u lahay oo u sii deeyaa xubbi daa'imaa ka dhexeeyo waana muslimiin guur xalaalna waa ka dhexeeya nafteeda qof qofka kale uga bakilaya wanaaggana kuma jiro xubbiga daa'imka iyo guurka naajixa waa kaas rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yihi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsihi min alkhayr siyaadada min alkhayri ah waxaa soo saaray yani nasaa-il iyo ninka la yidhaha tirmidi iyo rijaasha waxaana la culummadu say u badayin imaam axmed bay u nisbeeya ahadkiin ma rumayn iimaan kaamila ilaa uu qofka walaalkiisa wanaagga u jeclaanayo waxuu naftiisa u jeclayo wanaagga marka labada qofoodoo wada nool khayrka waa inay isu jeclaadaan sawaadka naajixa ah oo wanaagga ah waa inaad ogaataa in uu ku xidhan yahay labada qofood inay diin isku raaceen qof walbana qofka kale ou xayaatadiisoo kale ka cabirayo taasaa la doonaya waa inaadan wax murjiye ku xambaarin waa inaad ka ilaalisa dhibaatada waa inaad ogaato qofkan walaalka ah oo guurka kula walaagay wax adugu aad xaq ugu leedahay haddaad ka saamaxado ood u dulqaadatid dhibaatadiisa oo aad rabbigaa ka baqatid oo aad ku sabartid wixii xaggiisa kaaga yimaada wanaaggana aad la jeclaatid ilaahay adduuniya aakhira inuu ku darajaynayo xayaasadiina sawjiyadu say u daa'im noqoto waa inaad ku dadaashaan inaad wanaag isku eegtaan qaladaad hadduu tirana aad isu dulqaadataan ood isi saamaxdaan ood wax wanaagsan isugu dulqaadataan taas ayaa la doonayaa arrinkaa haddousan dhicin wanaag lama gaarayo waa inay ninka iyo haweenku shucuursan yihiin xayaatada ay wadaagaan inay tahay xayaato aada u hagaagsan oo alla subxaanahu watacaala rijihiisa iyo raxmadiisa lagu gaarayo qof walbaana qofka kale inuu waajibkiisa u guto wixii ka dhimanaadana laysu saamaxo layskula eego xubbi iyo wanaag iyo walaalnimo iyo khayraad ayaa la doonayaa arrinkaasu waa lagama maarmaan rabbi ha laga bogo oo xaqa sidaa ha loo ilaaliyo oo diinta dad sidaa ugu socda hala noqdo waxaa kaloo laga wada hadlaa zawaadka dhex mara yacni dadka yaryar iyo dadka waaweyn allah subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi walahunna mithlu ladii calayhina bilmacruuf waxaa dumarka u sugan waxa ayaga dushooda lagu leeyahay oo wanaaga wax la mid ah sida ayagu inay wax u wanaajiyaan oy wax u adeecaan laga doonayo ayaa laga doonayaa dadka muslimiinta nimanka ahna inay dumarka u wanaajiyaan marka arrinkaasi wuxuu keenayaa inanta si kastaba in loo qanciyo sawaadkuna waa inuu noqdo sawaad miisaali ah oo ninka iyo haweentu ayagu ay isdoortaan hadday kala da-weyn yihiin haddii kale oysan isku qanacsanayn aan laysku darin taasaa la doonayaa oo marka labada qofood shaksiyadooda farqi u dhaxeeyo aad u kabiir ah ayaguna aysan sidaa isku dooranin jawaanib badan dhibaato ayaa ka imaanaysa ee rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala waayo nolosha dhibaato badan ayaa ka soo gaaraysa laa darara walaa diraar sharciguna ma ogola darar iyo diraar allaha laga bogo haddii inantaada uu kaa soo doono nin da'weyn oo aad tiraa aan ku siiyo maanahay oo ay tiraa aabe waan rabaa ee isii anaa ninka weyn doonaya oo raalli ku ah falilahi alxamdu sii waa ilahay mahadii laakiin hadday tidhaahdo aniga ninka kan ma doonayo ama wuu iga weyn yahay ama lama noolaan karo inaad ku xidhiidid oo aad ka badbadisid oo ay marka dambe huriwaay kaaga yeesho khayr ma laha waxaana dhacday qiso cajiib ah nin ayaa booqday oday ah oo aad u gaboobay reer ay saaxiibba ahaayeen marka ninku waxau ahaybaa la yidhi dadka lixdamaadka gudbay markau booqday waxau ku arkay reerkii inan aad u qurux badan inantii markuu ku arkay wau dalbaday ninka inanta dhalay iyo odaguna saaxiib weeye inantii in lagu da lagu daro ayay ka wada hadleen odagii iyo inantii iyo habartii gabadh inanta dhalay inantiisay habartii ula murmaysay oo ula murmaysay markii dambe mawduucii ogolaatay inantii ninkii waa lagu daray waa nin uluskanaya waa nin sitimaad gaaray guri ayuu geysay guriga jalbeerkiisa ayagoo jooga maalintii dambe bay wiila dhallinyaraha oo labaatan jirra agteeda ku tartameen markaas ayay oyday maxaad la ooyeysa ayay ku yidhi yacni shallaygayge shabaab ii sugnaadeen ah sidaa u tartamaya ayay tiri sidaa markay tiri ayuu yidhi halaag baa kuu sugnaaday dalqadahaada ayaa qabtaa oran reerkaagii qabo waayo inaysan noola wadaageen baa meesha ka muuqatay marka inantaadii hadday mawduuca kaaga hor timaado qasab hauga dhigin inaad ninka daada weyn ku dartid hadday iyadu doonaysa fadaaka faila alxamdu oo yaan guurka lagu cayaarin oo dadka waxaa la doonayaa inay munaasib isu yihiin laysku darayo waa in guurka laga fiirsado waa la garaa ma aha macnuhu labada qofood waa inay ayagu isku qanceen oo is yeeleen markii qofba qofka kale u sheekeeyey oo ay war kala heleen oo ay isdhegayseen ayaa qofku yidhi nacam anaa doonaya bis khalaas ha u diidina inantu nin ay doonaysa yaan loo diidin markii uu ninku nin khayr la yahay marka la guursanayo waxaa la shardiyaa guurka weli oo inanta in aabbaheed bixiyo ama qof ka mas-uula ayaa la doonayaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay waanfixu layaamaa minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih wallahu waasicun caliim dadka mas-uuliyiinta ayaa lala hadlayaa rasuulkuna axaad xadiid saxiixa waatuu ku yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadli xadiid kale waatuu ku yidhi ayuma imra'atin nakaxa bigayri idni waliyaha fa nikaaxuhaa baatil saddex jeer buu ku celiyey adilo saxiixa oo fara badan ayaa ku soo aroortay mawduucaasna in badan ayaan keligii ka hadalnay oo hadda inaan ka waranno diyaar uma nihin laakiin waxaan tilmaamaynaa inaan guur suuragal ahayn haddii aan weligii inanta uusan inanta bixin rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala islaamku ra'yiga ou ka qabo xubbiga iyo waxyaalaha lagu magacaabo ninka iyo haweenku inay isjeclaalaan xubbiga islaamku wow ogol yahay wowna jiraa haddousan ahayn xubbu shahwa shahwada caalimada oo beenbeenta ah ee ou yahay mid dariiq wanaagsan ku yimid cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi rajul baa rasuulka wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi fii xijri yatiima qadqadabahaa rajulun muusir wa rajulun mucdin rasuulkii allow gurgayga waxaa jooga gabar agoon ah oo anigu aan soo koriyo mas-uul ka ahay waxaa soo doonay laba nin nin aan waxba isku furan iyo nin asagu xoola leh annagu waxaan jecelnahay ninka muusirka oo xoolaha leh wahiya tuxibu almucdin ayaduna waxay rabtaa ninka aan waxba haysanin bal ka warran buu yidhi ayadii waxay doonaysaa ninka aan waxba xoolaa lahayn annaguna ninka dhaqaalaha lahaan la doonaynaa laba nin oo noocaasa ayaana inantii u timid marka maxaan samaynaa rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam lam yura lilmutaxaabayna mitlu nikaax uu yidhi sala allahu calayh wasalam kuwa isjecel wax nikaaxa ulamiduhu ma jiraan macnaha xubbiga dadka uu ka dhaxeeyo ayagu markaa xubbi ka dhaxeeyo ayaa nikaaxoodu wanaagsan yahay nikaaxana sidiisa dhan waxau ku fiican yahay labada qofood inay isku qanacsan tahay xubbigaan laga hadlayaa xubbu shahwa alcaarima iyo ragba beena ma ahan iyo xubbiga beenbeenta oo suulaya oo isagu khiyaaliga ah waxa weeyaan xubbi hagaagsan oo dadku ay wanaag ayagu isku doonayaan marka wuxuu yidhi xubbigaa asaga ah labada qofood oo uu ka dhaxeeyo in laysi siiyey ayaa wanaagsan inantu macnaha nin aysan ka helin oysan ayadu rabin ha ku darinina weeye haddouba ninku diin iyo akhlaaq leeyahay xadiidka ibnu maaja xaakim bayhaqi dabaraani baa soo saaray culammadu waxay leeyihiin duruq bau leeyahay majmuuceeda oo xasan ku noqonayo xadiidku run ahaan dumarkii saalixaadka ahaa iyo dadkii fiicnaay waxay ku kadsoomeen in badan oo ka mid a inay haleeleen dad aan khayr lahayn ayagoo qurux iyo waxyaala aan loo baahnayn ku jeclaada dadka in layska ilaaliyaa la doonayaa aad iyo aadna ha looga fiirsado labada qofood oo laysi siinayo ha isku qanceen hadday laba qofood oo kala da-weyn yihiin oo isku qancaan waa laysi siinayaa hadday laba qofood oo yihiin oo aan ninku xoolo lahayn oo gabadhu ku ganacdo waa la siinayaa din iyo akhlaaqba hadday meesha jirto taas ayaa la doonayaa haddii aan taasu jirin khatar weeyaan marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala midda kale xubbigu waa sacab waa shay culus oo dhib badan xubbigu waa shay sacab ah waxuuna ku yimaadaa tiiro israacraacsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn oo islaamku diiday ayaa asalka u sababa horta xubbiga xadgudubka ah amaa ragbada iyo doonidda laba qofoodan ragbe iyo wanaag isu hayn waa isguursan karaan laakiin xubbiga la yidhaahdo wadnaha idilaacoo laba miir beelo waxyaalo aan sharcigu owsan ogolaan buu ku yimaadaa hadduu yimaado qofkii in laga xaliyaa la doonaya laakiin xubbi ayaa jira ku yimaada si sharci ah labada qofood markay isguursata ka galaan kii yimaada mashkula kuma sugna laakiin mid kastala joogga la ysaga dhacayo oo in labada qofood oon isguursan ku yimaada culammada waxay leeyihin waxuu ku bilowda waxaan diinta ogolen qofka qofka ka fakeray in badan laakiin qofku inuu qofka ka fakero ee uu ragbo iyo wanaag iyo nolosha allow yahay qofkan la wanaago o isleeyahay mushkula kuma sugna laakiin inaad ku waalataa la diidaya ee ou ku gaarsiiyo walaa tuxamilnaa maalaa daaqata lanaa bis aayaddaas alla laga barya inuusan nagu xambaarin waxaanan daaqo lahayn jacaylka gabanna waa waxaan daaqo loo lahayn waa wax dhib badan insaanku daciif weeye mashaakil weeye waa kuwii haweenkii markay arkeen nebi yuusuf gacmaha iska googooye rasuulka sala allahu calayh wasalam markii lagu yidhi dadka yaa ugu jecesha caaishan ugu jecelaw yidhi raggan kaala hadlaynaa baa layidhi aabbaheedan ugu jeclaa buu yidhi bukhaariya muslim baa qoray haweenka nabiga ayaa faadimo u diray yani u diray faadima faadima bintu nebi sala allahu alay wasalam rasuulka ayay u direen sala allahu alayh wasalam oo yidhahdeen rasuulka nagala hadal caaisha naga jecelyahay markay caaisha u tagtay rasuulka waxay ku tiri yaa rasuul allah ina aswaajaka yasal yas'alnaka alcadla fii ibnati abi quxaafa haweenkooda waxay ku su-aalanayaan gabadha oo abi qaxaafa dhalay inaad cadaalo ula samaynin maxaa yeele waad ka jeceshahay wayna kaa sheegteen caaishana way iska aamusantahay rasuulku waxau yihi alasta tuxubiina maa axib sow ma tihin mid jeclaanaysa waxaan anigu jecelahay waxay ku tihi bala iskaba dhaaf inaanan jeclaana waan jeclaan rasuulku waxau ku yidhi faaxibii haadihi tan caaishaa anaa jecele adigu jeclaaw saas ayuu yidhi sala allahu alay wasalam oo in la kala xataa ninku dumarkiisi kala jeclaanaya daliilta waayo muxabada qalbiga lama hanan karo xadiidka muslim iyo nasaa-i baa soo saaray ninka mugiis la yidhaaha waxaa la wariyey sawjadiisa bariiro ahayd markau faaruqay ilaa iyada waa la xoreeyey isna addoon buu ahaaye ayadoo ka ajnabiye ah inuu daba ooyi jiray wa dumuucu tasiilu calaa khadays ilintiisuna ay labada dhafoor ku dureersanaysay rasuulku wuxuu ku yidhi cabbaas war cabbaasow alaa tacjibu min xubbi mugiis bariira sow lama yaabti sida ninkaa la yidhaahdo mugiis ou bariiro u jecel yahay iyo bugdi bariira mugiis siday ay bariira mugiis u necab tahay rasuulka sala allahu calayh wasalam bariirow la hadla na bariiray ku laabo ma igu waajibaa inaan ku laabtay ku tiri mayabow rasuulku yidhi waan shafeecayaa ergaan ahay laa xaajata lii fiihi bay tiri inaan ku laabto dan kamali mana doonayo mana aan rabo markaasuu daba socdaa oo ilinu ka da-aysaa oo dhafooradiisii qoyeen marka xubbigu waa shay daran oo dhib badan oo mashaakil ah oo alle laga magan galo marxaladaas inuu qofka gaarsiiyo xadiidka macnaha tusiye bukhaari baa qoray wax cajiiba weeye marka allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala oo xagga ha la ilaaliyo baryaan xadgudub la samaynin oo bal ha laga fiirsado xubbiga waxyaalaha uu la imaanayo oo xadgudubka ah dadkaa ayagoo xubbigu ku dhacay in loo naxariisto oo loo shafeecaa la doonaya oo laysugu kaalmeeyo biriga iyo samanfalka laakiin dembi iyo cololaysan aan laysugu kaalmayn waayo rasuulka waxau yidhi bariira ku yidhi ku laaba ninka ka dhibaatadu haysato rasuulku waa kala hadlay waana ay diiday marka aad iyo aad baad u arkaysaa in la doonayo dadka xubbiga hayo in loo shafeeco xubbigooda hadduu yahay mid ku socda khayr waayo cishqigu caqliga ninka iyo diintiisa waa fasahaadiyaa cishqiga sababtii ninku inuu u dulmiyaa la arkaa aabbihii iyo hooyadii iyo ilmihiisa iyo haweentiisa kale cishqigu wuxuu geysaa waa jacaylka dhibaatooyin aad u fara badan oo ay ka mid tahay qofku inuu is-iloobo caqliga iyo aqoontaba uu ka hallaabo sidaa darteed muslimiintu ha is-ilaaliyeen maxabada ka dhaxaysa ha noqoto kuwa isqaba maxabo wanaagsan oo ilaahay darkiisu jecel yihiin labada qofoodna ilaahay diintiisa inay isku jeclaadaan waa la ogolyahay islaamka ah laakiin waxaan jacaylka laleeyahay oo xagga shahwada la xidhiira dhibaato badan ayay keenaan xuduuddii loogu talagalay markay dhaafaan qofka arrintaasu ku timaadana waxaa la doonayaa bal in wax loo qabto khilaafadii abubakrin isidiiq ayay soo mareen abubakar iyo dad kale inan wax raashin tumaysa oo hadallo jacayl ah ku dhawaaqaysa inantii markii arrinteeda la waraysana inay mid jeceshay ayaa la sheegay ninkiina markaas ayaa loola hadlay xubbigu waa wax aad u dhib badan cawaamil badan baana dadka ku xambaarta oo ku sii badisa cusmaan binu cafaan sidaas oo kale inan ayaduna nin jeclaatay arrinkeeda ayuu wax ka qabtay dad fara badan oo muslimiinta ka mid ah waxay u ergeeyeen waxna la qabteen dad ishqi iyo jacayl wax la yidhaah laga helay oo aad iyo aad mawduucaas u indha iyo dhega tiray markii qofka qofka uu raqbo u leeyahay ee uu doonayo waa inuu dalab hagaagsan ku dalbado waana inuusan aad iyo aad isugu sii mashquulin waayo qofka kanu waa bani aadam in uu wax aqbali doono iyo wax ka imaan doonana war lagama hayo marka bal allaha laga boqo oo mawduucaas si degan ha looga baaraan dego labada isqabtana maxabo iyo jacayl iyo raxmad iyo wanaag ha ku wada noolaadeen col iyo nabad ma ahana ha ka tanasuleen waa in guurka la fududeeyaa maxaa yeelay guurka fududayntiisa ayay barakadu ku jirtaa waxaana waajib ah inanta marka nin la siinayo in ayada laga idan dalbo waa mawduuc aan horay u daraasaynay inanta in laska laysaga daro nin aysan ayadu doonayn ma banaana waa in laga idan dalbo oo la yidhaha ninka ma lagu siiyaa hadday ku qanacda ayaa la siinayaa khamsa bintu jadaam waxay tidhi aabbaheed inuu ku qasbay ayay sheegtay nin uu ku daray ayadoon ogolayn rasuulka ayay u tagtay sala allahu calayh wasalam fa radda nikaaxaha rasuulku nikaaxeedii waa radiyey waa in la joojiyaa buu yidhi xadiidkaasna jamaacada ayaa soo saartay ummahaadka qortay ilaa muslim ahane inan kale ayaa rasuulka u timid waxay tidhi aabbahay ina adeerka wiil ou adeer u yahay ayuu igu daray oo aan fiicnayn mana aan doonayo rasuulku wuxuu yidhi ikhtiyaar baad leedahay markaas waxay tidhi aabbahay warkiisa waa fulin laakiin waxaan doonayay dumarka inaan ogeysiiyo an laysa lilaabaai min alamri shay inaysan aabbayaalku qasab aysan gabdhaha arrinkooda ku lahayn waa xadiid saxiixa marka waxaa la doonayaa inantu nin aysan ayadu ku qancin inaadan ku darin islaamku wuxuu inanta siiyey xurriyadda xaqa ay u leedahay inay nimanka kala doorato oo ninkay doorato diinla la siiyo ninkaysan ayadu dooranna laga deeyo oy tiraa anigu ma doonayo laakiin waxaa la doonayaa inantu ninkay dooranayso inay diinku doorato inan baa waxay dooratay nin ninkuna nin aan wanaagsanayn ayuu ahaa aabbaheed waa kala teliyey ilaa wa ilaaba igu darbo ay ku tiri waa ku daray aabbaheed ninku waxawaya nimaan akhlaaq lahayn aabbihii maalintii dambe u booqday isagoo ninkii inantii dilay oo dhibaato badan iyo borobareen badan ku haya aabbow maanta waxaan kuu sheega karaa ma jiraan bay tiri waayo waan kaa tala diiday waxaa la doonayaa in aan qofka laysa inantu isaga yeelin ninka waa oo nin inuu ninku nin islaama noqdaa la doonayaa midda kale waxaa mamnuuca waalidka haddii gabar laga soo doono nin diin iyo akhlaaq leh oo ka soo doona inay meermeeriyaan oy diidaan waa arrin mamnuuca oon la ogolayn sida adiladu caddaynayso oon mawduuca hore u daraasaynay arinta kale waxa weeye ninka muslimkaa waxa u banaan inuu inantiisa nimanka muslimiinta oo haghagaagsan ou yidhaahdo aan idinku daro hadday ayadu ku qanacda markaasna ou ku daro sida aayadaha qur-aan caddaynayaan oo muuse ou shacayb gabdhihiisii ugu soo bandhigay ilaa shacayb aa yidhi inan baan kugu darayaa cumar binu khadaab inantiisa xabse ah markii ninkeedii ka dhintay waatow abaabakar iyo cusmaan ninba uu mar yidhi aan idinku daro markii dambe rasuulkaa guursaday sida bukhaari iyo ku sugan nasaa-i oo xadiis saxiixa oo dheer ou caddaynayo marka arrin bannaan oo la ogol yahay weeye dariiqaas in la maro ayaana la doonayaa laakiin la dooni maayo in arrinta lagu cayaaro munaasabo ayaa jirta mawduuca asaga ah cabdullaahi ibnu abi wadaaca wuxuu yidhi waxaan la fadhiisan jiray saciid ibnulmusayab maalmo ayuu i waayey maalintii dambe ayaa la kulmoo wuxuu igu yidhi xaggeed aaday waxaan idhi buu yidhi haweentaydii ayaa dhimatay marka arrinteedaan mashquul ku ahaa maxaad noogu soo sheegi weydow yidhi aan kaala soo qaybgalni ah oo arrinkaaga aan eegni ah markii aan doonay inaan istaaga buu yidhi cabdullaahi oo aan kala tegi rabno ayuu igu yidhi gabar ma guursatay waxaan idhi buu yidhi allaha kuu naxariise yaa ii guurinaya laba dirham ama saddex dirham waxaan ahayn xoolo oo xoolo waxaan ahayn ma haystee saciid wuxuu yidhi anaa kuu guurinaya saciidna hadde inan asagu ou dhalay ou isku hubo oo tiri aabbe ninkaad ii garato waad igu deli kartaa ayaa u joogtay wuxuu yidhi waa yahay waan samaynayaa saciid ninka la yidhi xamdigiiba u akriyay nabigu ku salliyey sala allahu calayh wasalam yani wixii loo baahnaa isla booskiiba kula sow jeeyay markaasi inta loo yeeray labadii dirham ama saddexdii dirham baa mahar looga dhigay cabdullaahi wuxuu yidhi waan iska tegey farax aawadi anoo aad u faraxsan gurigaygii ayaan tegey anoo faraxsan waan fakeray waxaan idhi buu yidhi salow maxaad samaysaa maantii dambe ayaan gurigayga anoo sooman tegey wuxuu yidhi waan casheeyey cashadaydii ayaan ku afuray waxaan ku afurow yidhi muufe iyo saliid albaabka ayaa la ii soo garaacay anoo is odhanaya see wax yeeshaa markaasaa idhi oo yidhi waa qofma wuxuu yidhi waa saciid saciidku qofkau yahaan ku fakera buu yidhi saciid kale inuusan jirin ilaa saciid binu musayab ooy ayaa igu soo dhacday wuxuu yidhi markaa waxaan isidhi buu yidhi waa see xaaladdu gurigaygana muddo badan ma uusan imaanin waxaan u maleeya buu yidhi ra'yigiisii inuu isbedelay oo uu dhihi doono inantayda iisii day iyo kida iyo waxyaalo kale markaas ayuu inta yani ii yimid ayaan idhi buu yidhi anaa ku iman lahaaye maxaad iigu soo cidiri weydey wuxuu igu yidhi buu yidhi adaa u xaqle in laguu yimaado rajul baa tahay doob ah oon gabar u guuriyey waxaan kahday keligaa inaad gurigaaga ku baridid tanu waa haweentaadii oo galeelka iga taagan ee hoo inantii waa tane albaabka ayuu ii soo geeyey qolkaygii inantii oo keligeed ah asaguna waa iska laabta buu yidhi wuxuu yidhi ninka la yidhi cabdullaahi ibnu wadaaca hiya min ajmali nnisaa dumarka kuwa ugu qurxoon ayay ka mid noqotay xagga dabeecadda iyo wanaagga wa axfad innaasi likitaab illahi tacaala kitaabka ilaahay kuwa ugu xifdin badan bay ka mid ahayd waaclamhum lisunati rasuuli llahi sala allahu calayh wasalam sunnada nabigana ugu ogoog oo haddana ugu garoog dadka bixaqi zawj waxay ahaataba yidhi saciid ibn lmusayab inantiisa inan saciid waa u laa-iq markaa ka horna waxaa ka soo doonay cabdilmalik ibni marwan wiil ow asagu dhala waa la yidhi ama asaga waa uu diiday saciid inuu ku daro ninkaa faqiirkaa oon xoolaha haysanin oo sawjadii ka dhimatana waa uu ku daray maxaa yeelay waa nin iimaan iyo diin leh oo ilaahay ka cabsanaya waxaana meesha la shardinayay akhlaaq iyo diin islaami inuu qofku leeyahay noocaas baa loo baahan yahay bal sahlanaanta iyo basaadada iyo curuuska iyo nikaaxa habkay u dhaceen u fiirso waa inan ou saciid dhalay waa inantay inanta lamid ah ninka loo guurinaya waa cabdullahi ibni wadaaca waa ninkay ninka lamid ah maantana broblemka iyo mashaakilka lasoo marayo waad aragteen rabbi ha laga cabsado xaqa ha la ilaaliyo waxaa kaloo lays laysu diiday in maharka la qaaliyeeyo oo qaaliga qaaliga laga badiyo dimada laysu diiday nahyi qaabica oo la yidhi waa xaaraan ma jiro laakiin rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina min yumni ilmarati taysiru khidbatiha wa taysiru sadaaqiha wa taysiru raximiha inanta waxaa kamida barakadeeda doolideedu inay sahlan tahay maharkeedu inuu sahlan yahay dadka ayadaa riximkeeda inay sahlan yihiin oo xariirkeeda iyo wanaageedu fiican yahay aad iyo aad baa loogu ba-aya inanta in doolideeda dadka loo sahloon lagu dhimin oo aan marka lagaa doon aadan qofka waxaan diin iyo akhlaaqayn ku xirin maharkeeda in la fududayana waa loo baahan yahay waxaadiid axmed iyo nisaai sanad wanaagsan ku qorayaan inantii nebiga u timid oo tiri naftayda waan ku ibeeye ninkau ku dara nabiguna waxau kula daray wax yar rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkau guursaday waxaa mahar u ahaan jiray iyo gabdhihiisa laba iyo toban uqiyadood iyo nashi nashigu waa nisfu uqiya waa shan boqol oo dirham cali ninka la yidhaha markuu nabigu faadimo ku sawjeeyey waxau yidhi aawo dircigaaga iyo kudamiga ahaa kaasaa mahar looga dhigay iyo wax lamid ah marka maharka in la sahlaa loo baahan yahay oo aan la qaaliyey axaadiis odhanaysa iyo aayado waa xaaraan ma jirto laakiin waxaa adilada laga garanaya in laga habboonyahay in la baryana aan loo baahnayn umu saley maharkeeda waxay ka dhigtay islaamnimada abidalx cumar binu khadaab maharka yaan la qaaliyey bow haddau karaamo iyo tago ahaan lahay nabigaa bari lahaa dumarka gabar kamida ayaa ku qabsatay sidaas ayaa la sheegay qisadaas ayada ah in badan markaan baarnay waxaan ogaanay inay muslimiintu leeyihiin ducfi baa ku sugan oo sanadkeeda ayaa inqidaac iyo wax ku jiraan marka masalada ayada ah suuragal weeye inay sugan tahay inkastoo ay culammada gaba ducfi ku tuhmayaan laakiin haddana macnaheeda loolama jeedo maharka in la qaaliyeeya waa iska laazim ma aha maharka in la qaaliyeeya way bannaan tahay laakiin waa laga wanaagsan yahay waayo barakada iyo khayrka inantu waxau ku jiraa mahar fudud bau leeyahay rasuulku sala allahu calayh wasalam rasuulka sala allahu calayh wasalam faadimo isaga u diyaariyey barkin iyo yacni go ay huudaan ayada iyo cali isagaa u diyaariyey jaabir wuxuu yidhi curuuska faadimaan ka qayb galnay curuuskan ugu wanaagsan bau ahaa firaaskooduna wuxuu ahaay yacni baalka lagu sameeyey toodariga qumbaha lagu sameeyey tibir iyo zabiib baana lagu cunay oo kali ah bal u fiirso waxaa loo goglay oo lagu fadhiisanaya waxay ahaayeen maqaar la madgeeyey ayaa lagu fadhiistay bal basaadada iyo sahlanaanta u fiirso taariikhda ay soo mareen gabdhihii khayr ka badnaa guurkoodii rasuulkii alle inantiisii iyo cali oo isguursanaya dadkii khayrka lahay guurkoodu saasou ahaa boqorradii iyo dadkii sadaadiinta ay guurkoodana iyo gabdhahooda marka la guursanayana dahab iyo xariir baa la gogli jiray tafaakur iyo dulli iyo qurun ayaa lala imaan jiray milyuun dirham ayaa lagu bixin jiray iyo wax aan sharcigu ogolayn marka rabbigiin ka cabsada oo guurka basaadadiisa hagaajiya guurku waa mid mashruuc ah waa mid naloo ogolaaday oo nala ka dalbay in lala yimaado waa mid in loo tartamo u baahan laakiin ha laga deeya qaaliyaynta markaan ka sheekaynayna aadaabu difaaf ayaan ka warannay dadka muslimiintaa ha raadsadeen sharaa'idka difaafka ka hadlaya oo kale oo ha ka raadsadeen carabta meelo kamida africa iyo yurub intaba marka rabbi ha laga bogo oo sharcigu sidou yahay guurka ha laga dhigo ragga iyo dumarka maanta jira ee shabaabka ah waxyaalahay isku guursalayihiin waxaa kamida miisaaniyadda culayska loo yeelay maharka in la oofiyo oo inanta la siiyo in lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay inanta marka la guursanayo in la yidhaah alaabta gurga qaarkeed bixi qasab bay kugu tahay looma baahna in dahab iyo fido meesha la keenana looma baahna shuruudda ayada ay ninka uu la galana in loo oofiyaa la doonayaa oo rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam axaqu shuruudi an tuwafuu bih ma istaxlaltum bihi min alfuruud shuruudda waxaa ugu xaqnimo badan inaad oofiyaan waxaad fardiyaalka haweenta ku xalilateen bukhaariga muslim baa qoraya shardigaad inanta la gashay ka soo bax nin walbow rabbi ha laga boqo nin alla ninkii gabar guursada oo mahar ku guursado ama ha badnaado ama ha yaraado naftiisana aysan ku jirin inuu maharkii u gudo waa qadaaceeyey hadduu sidaa ku dhinto isagoon u gudinna laqiya allaha yowma alqiyaamati wahuwa zaani xadiis baa ku soo aroora sidaa sanadkiisu habboon yahay alla ayuu maalinta qiyaamada la kulmaya isagoo zaani ah maharka inuu guda ma rabo sida ragga ilah oo kale shiid igula xir hayga ugaysee kollay iga qaadi mayde marka rabbi ka cabsada oo guurka yaan lagu cayaari oo maharka dumarka ha loo gudo maharkana yaan qaasha gabdhuhu ka badinin oo dumarka u maharka ka qaalinimadiisa iyo lacagta kumanaanka ah oo sheeganaysaan ku janno geli maydaan darajana idin kordhin maydeen rabbi ka cabsada oo iska dayi oo diinta ilaaliya oo xagga kaliya ku socda oo dad caanaanta qaataha noqonina oo diinta islaamka ku cayaara diinta islaamku say tahay u shaqeeya aada liibaanteena maharkaa faraha badanna faraha ka qaada fid baa la doonayaa iyo duco marka caqadka la samaynayo hortiisa xamdi iyo ammaan allah lagu bilaabin iyo in rasuulka lagu saliyay sala allahu calayh wasalam khudbo waxaa ugu fadli badan in la akriyo khudbada aan ku soo bilownay muxaadarada markaan bilaabaynay oo khudbatulxaaja la yidhaah khudbo walba oo aan tashahud ku jirinna gacan engegan ayay la mid tahay marka khudbatulxaaja in lala yimaado ayaa loo baahan yahay rabbi ha laga bogo khudbadana ha lala yimaado xaqana ha la ilaaliyo guurkana si hagaagsan ha loo rido maharka ha la xadido maharkana yaan la qaaliyaynin inanta iyo inanka isguursanaya guurka inta uusan dhicin ka hor in dardaaranno la sameeyo bal dardaaranka aabba iyo hooyo ay inanta u dardaarmeen dhegayso waxaa la sunneeyaa in inanta loo dardaarmo inankana sidaas oo kale in loo dardaarmaa la doonin asxaabu rasuulillah waxay ahaan jireen markay gabar cur ay aroosinayaan waxay amri jireen ninkeeda inay u khidmayso xaqiisa inay ilaaliso inay addeecdo inay ninka wanaajido aabba oo u dardaarmaya inantiisa marka la guurinayo dhegayso cabdullaahi ibnu jacfar ibnu abi daalib ayaa inantiisa u dardaarmo waxau ku yidhi iyaaki waalkiira fa innahaa miftaaxu dalaaq adiga iyo naf iyo shaydaan iyo waxaan idin kala digayaa masayr badan aad ninka ku hinaasootood ku qayliso maxaa yeelay waa miftaaxa furaha kiiradu ee iska ilaali inantayda ayuu ku yidhi waxau kaloo ku yidhi iyaaki wa kasrati alcasab fa inahu yurisu lbaqdaa waxaan kaaga digayaa naf iyo shaydaan iyo inaad ninka mar kasta la dagaalanto ood canaanato ood dhibto cadho ayay dhaxal siinaysaa iyo inuu mar walba ku caraysan yahay waxau ku yidhi calayka balkohli indhakuusha laazim fa inahu asyanu ziina ziina ayadaa ugu wanaag badan indhakuusha laazim ayadaa ziina ugu wanaagsan ee indhakuuro wa adyabu diibi almaa diib waxa ugu wanaagsanna waa biyee mayro oo weligaa waa inaad isnadiifidaa isqurxidaa aabba inantiisii la dardaarmaya sidaa ayuu ku yidhi ninka camar ibnu kinda la yidhaah ayaa waxau doonay umu iyaas binta cawf inanta la yidhaah markii loo gurir keeni rabay ayaa hooyadeed la hadashay waxay ku tihi inantayday jawigii aad ku jiri jirtay waad faaruqday waxaad gashay daas iyo meel aadan garanayn inanna hadday nin ka deeqtoonaato hadday nin iska dayi karto aabbaheed iyo hooyadeed bay la noolaan lahayd xaajo ay u qabtay aawadeed ayay inantu ninka ula nooshahay haweenka waxaa loo khalqay waa nimanka nimankana waxaa loo khalqay waa haweenka waa laba qoro isdoonaysoon kala maarmay inantaydaay jawi ayaad gashay waxaadna la kulmi doontaa qariin iyo saaxiib aadan horay u garanayn agtiisa addoon ku noqo addoon u ahaaw addoon ayuu kuu noqonayaahe agtiisa waxaad ku ahaataa dhow cid ku hadeeya oo ku dhowra oo ku ilaaliya ayuu kuu noqonayaahe waxuu ku tiri inantayday toban arrimood ilaali waa hooyo inanteed la dardaarmaysa kayd bay kuu noqonaysaa gurigaagu waa hagaagsanaanayaa midda koowaad iyo midda labaad waxa weeye falkhuduucu lahu bilqanaaca wa xusnu samci lahu wadaaca waa inaad u khuduucdaa ood ku qanaaco qaadataa wixii ou ku siiya ninkaagu waa inaad si wanaagsan u maqashaa warkiisa waa inaad adeecdaa maantay qanaaca la imaad oo ku qanaaco qaada oo ku raalli noqo waxuu ku siiyo si wanaagsan umaqal oo adeec ninkaaga ayay tiri hooyadii asaalisa waraabica arrinta saddexaad iyo midda afaraad waxa weeye fatafaqudu limawdici caynihi wa anfis waxaad eeg eegtaa indhihiisa meelahooda iyo sankiisa sankiisa iyo indhihiisa ilaali bay tiri maxaa loola jeedaa falaa taqa caynuhu minka calaa qabiix ishiisu yaysan adiga kugu arkin wax xun oo xaragada iyo quruxda ku dadaal walaa yashumu minka ilaa adyabu riix caraf midda ugu uleyga badan maane wax kale yowsan kaa carfinin jirkaaga nadiifi bididka yowsan kaa soo ulin maandhaysanka ninkaaga iyo indhihiisa ilaali bay tiri oo yowsan xumaan kugu arkin yowsanna kaa urinin waxyaala qurmaya ee isnadiifi ama alkhaamisa wasaadisa midda shanaad iyo midda lixaad waxa weeye fatafagudu liwaqti manaamihi wa dacaamih waxaad koontarooshaa ood inaad cagaalisaa waqtiga uu hurdayo iyo cuntadiisa maxaa dhaca bay tihi tawaasululjuu qofka hadday baahidu ka badato dhibaato ayay ku samaysaa iyo dabeecad xumo hurdadoo qofka looga nixiyaana way ka cadhaysiidaa marka waxaad yeelaysaa hurdada ha ka nusaamin ninkana baahi ha ku eeganin wax caabsiida adoo gacanta ku hayo gurga waxyaaliin ee ninka hadba wax ku qabo wax ku eeg bay tihi waxay tihi arrinta toobaad iyo midda sideedaad waxaad yeelaysaa falixtiraasu bimaali maalkiisa ilaali sharaftiisa ilaali ciyaalkiisa ilaali amarka xoolihiisa hanoo taqdiirka u hagaaji ciyaalka wanaag ku tarabiyay oo gurgu guri wanaagsan oo xoolaha ilaalintooda iyo ilmaha korintooda aad wanaajinin ha noqoto maanday arrinkaa ku dadaal bay tiri hooyadii inanteeda arrinta sagaalaad iyo arrinta tobnaad waxa weeye bay tiri falaa tacsiyanna lahu amraa ninkaaga amar ha ku caasinin sirtiisa ha fidinin amarkiisa haddaad khilaafto inuu xumaan qalbiga kuugu qaado ha ka aamin noqonin sirtiisa haddaad fidiso inuu dhibaato kula soo qaabilo ha ka aamin noqonin ninkaagu markau tiiraanyaysan yahay hortiisa ha ku farxin bay tiri marka uu faraxsan yahana tiiraanyo iyo ooyin hortiisa ha ku muujinin arrimahaas ayay hooyadii inanteeda kala hadashay waa tobanka arrimood ee ay hooyadu inanteeda u dardaarantay marka hadalla waxay kusii tiriyaa badan oo kale waxay tiri haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad weligaa ku dadaashid inaad ninko ninkaaga ka ilaalisid noogga iyo dhibaatada hadalka inta ka badiso ha cajis gelinin inta ka badido dhibaatada ha cajis gelinin iska ilaali qiilada iyo xumaatada waxaad ku dadaashaa wax kastoo kuriinka ku gaarsiin kara inaad ka durugtid waxaad ku dadaashaa ziinada waxaad ku dadaashaa diibka waxaad ku dadaashaa sharafta iyo wanaagga waxaad ilaalisaa ayaa lagu yidhi inanta indhaha sanka iyo dhagaha oo wada jira oo macnaha waxaa loola jeedaa hadal cun yaan lagaa maqlin yaan jirkaagu soo urin yaan indhuhu xumaato kugu arkin intaasoo dhan dhowr baa lagu yidhi inan yahay si noloshaada u hagaagto oo guurkaagu guur wanaagsan u noqdo marka hooyo walbee muslimad ah oo inanteeda guri geynaysa ama nin siinaysa inay sidaa ugu dardaarantaa la doonayaa say inantu u noqoto mid khayr badan oo gurgeeda wanaag ku dhaqda nin muslima oo gabar uu soo guursada u dardaarmaya abudarda haweentiisii wuxuu ku yidhi idaa ra'aytunii kadabtu haddaad aragtay anoo cadooday kadabtu fa rabbigii bi iraalli garay markaan ku arko inaad cadhootay waan ku raalli garaynayaa wa ilaa lam nasxabowi haddaanna sidaa yeelin oo qofkaya markau cadhaysan yahay qofka kale uusan cadhada ka baabin una dulqaadan waxau yidhi ma dhici karto inaan wada noolaanno oon meel wada joogno amaan wanaag gaarno ee markaad cadhaysantay waan ku raalli garayne markaan anigu cadhaysanay i raalli garay oo haygu qayyin sidaa yeel buu ku yidhi sidaa ayaa la doonaya arrintu inay noqoto hooyo ayaa la dardaarantay casriyaalka maanta la joogay inanteeda ayadoo la gurigay waxay ku tihi inantayday waxaad qaabishay nolol jadiid ah waxaad qaabishay xayaato aan aabbaha iyo hooyada aysan makaan ku lahayn walaalaha qof ka mida uusan makaan ku lahayn waxaad noqotay mid nin la saaxiibtay waana lagaba maarmaan inaad ninka suxbadiisa hagaajinid waxay tihi ninkaa sawjo u noqo sawjo u noqo maxaa yeelay sawje haddaad u noqoto alle agtiisa wanaag baad ka gaari doontaa marka waxay ku tiri inantayday ninkaas sawje u noqo hooyo u noqo wanaag u samay ogow ayay tidhi wax walba oo noloshiisa ka mida inuu adiga agtaada la yimid odow ayowti ay ku tiri hooyadii inankee isgabadheeda iyadoo la hadlaysa rajulku inuu yahay difli weyn ninku waxay tihi waa waa canug sadiir oo weyn kelimo yar oo macaan haddaad ku tidhaahdo wax walba waa ka samaysan kartaa hadal fiican iyo qosol iyo dhafoorkood u salaaxdo ku samay bay tidhi maxaa yeelay nimanku waa ciyaal waaweyn bay tidhi oo waxa lagu sarsaboo loogu qoqoslay bay garanayaan waxay ku tidhi waa inaad ogaataa inan yahay ninkaagu inuu ka soo tegay aabbihii iyo hooyadii iyo ehelkiisii adow kaaga soo tegey adiguna reerkaagii baad ka tagtoo asagaad uga tagtood raacday noloshiisa hagaaji oo si wanaagsan ula noolaaw oo maantay wanaag ku sugnaaw oo aabbaha iyo hooyada waad ka tagtay maantoo waad faaruqday ee mar kasta ninkaaga raalli garay waxay ku tidhi anugu kaama dalbin aabba iyo hooye inaad halmaantid maxaa yeelay ayagu kuma halmaami karaan ee waxaan kaa dalbayaa inaad ninkaaga jeclaatid oo aadna la noolaatid oo aad nolol fiican kula joogtid oo aad isaga raalli galaysid oo aad wanaagga ku dadaashid saas ayaan kaa dalbayaabay tihi laakiin kuma oranin aabbaha iyo hooyada ilow xaqiiqadu sidaa weeye muslimiintu ha dadaaleen rabbina ha ka baqeen dardaarankaana gabdhaha ha la siiyo oo allaha laga boqo subxaanahu watacaala nin walba iyo inan walboo muslimada inay khayr ku wada noolaadaan ayaa la doonayaa curuudka marka uu jiro afraax baa la ogol yahay gabayada qaarkood iyo in la garaaco dufbaha la yidhaahdo waxay tidhi gabadha la yidhahdo rubayc bintu mucawid rasuulka ayaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam hameenkii lay dhisay subaxnimadeeda gabdho yar yar oo gurbaan garaacaya oo ku heesaya bay tidhi aabbayaalkaygii hore oo lagu laayay dagaalkii ka dhacay yooma bucaad marka rasuulku ma uusan diidin xadiid macnaha tusiye bukhaari iyo muslim bukhaariya waxa ku sugan yahay bayhaqi macnaha gabdho yar yar baa heesaya muusiqa ma ahane waxay garaacayaan dufbaha keliya gurbaanka rag kuma dhex jiraane waa keligood afraaxda la ogolyaha weeyaan oo maalmaha curuuska waxyaalo ayaa jira la saamaxay rasuulkuna waa soo yidhi sala allahu calayh wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraami asawtu wadaf nasaa-i iyo tirmidi baa sanadkayaha kusoo saaray nikaaxa xalaasha iyo ka xaaraanta waxaa lagu kala yaqaanaa sawdka iyo gurbaanka oo macnaha laga sanqariyo oo la ogaado in meesha gabarh lagu guursaday iyo in meesha dufka laga ka yeedhay muusiqada iyo macaasibta maanta la garaacayo ee dabacsane laleeya waa macaan yihin xaaraan weeye mana banaano waxayna soo gelayaan dadka sameeyey xadiidka saxiixa ku sugnay oo nabigu yidhi layakuunanna min ummati aqwaamun yastaxiluuna alcira waalcariira waalmacaajib ummadayda waxaa ka mid noqon doona doon zinada xariirta iyo muusiqada xallisha waana dad khayr daran laba sawdna alla waa lacnaday adduun iyo aakhiraba yacni garaacid muusiqa la garaaco marka nicma timaado iyo marka musiiba dhacdo in la qayliyo la sawdeeyo oo la baroorto gurbaan baa la garaacayaaho waa loo gagabyayaaho gabdho yaryar baa u heesaya inanta la aroosayo waxa waa loo ogolyahay laakiin waxyaalaha kale maanta la samaynaya maya wax si basaada ku jirto ayaa loo samaynaya oo gabadhii guddoo lala joogo gawaarida lagu wareejinayo masawirka la keenayo suuqa laga mashxaradayo rag iyo dumar layska dig iyo dab leeyahay jeeska la wada cayaarayo inta safka la galo waalada la dheelayo kulligood xaaraan weeyaan dadka sameeyana cara alle leeyihin guularka lagu sameeyana waa laga shallaayayaa rabbi ha laga bogo oo diinta islaamka sidaysay ha loo ilaaliyo oo yaan ashyaada noocaasa lala imaanin waa afraaxda la ogolaya waa gurbaankaasiyo masxaradaa yartaay dumarku samaynayaan iyo gabadhoo loo heeso oo la yidhaahdo wanaag loo sheega iyo ayadoon muusiga la garaacayn rag iyo dumar la isku daray qaawanaan iyo qurun aan meesha la keenayn ninka muslimka waxaa laga doonayaa haweentiisa inuu isu qurxiyo sida laga doonayo ayadu inay isugu qurxido kale ilaa alla waxau yidhi walahunna mitlu ladii calayhina bilmacruuf waxaa u sugan dushooda waxa ayaga lagu leeyahay oo wanaagga oo kale ilaa ayago waxaa laga rabaa ninka inay raalli gareeyaan isu qurxiyaan isu nadiifiyaan ninkana saasaa laga rabaa caaisha waxaa la su-aalay nabiga sala allahu calayh wasalam markuu gurga soo gelaya maxuu bilaabi jiray waxay tidhi qaalat bisiwaaq cada ayaa ugu horreeya waxuu bilaabo waa xadiid muslim ku sugan sababtu waxa weeya nabiga markuu gurga soo galo haweenkiisa u sumi jiray afkoo soo uraya looma baahna ninka muslimkaana wax uga macaan badan ma jiraan isaga iyo haweenta subaxii markay kala tegayaan inay issumiyaan maalintii markay isu imaanayaan inay is sumiyaan suminta la sheegayaa waa dhafoorado la iska sumiyo waa waxa ay dadka maanta jiraa baatiyeed u yaqaaniin kuwa ciyaar suuqa oo kale ajnabiga waa issumiyaan ninka iyo naagta qabaa ma islaha kala dhafoorada inay iska sumiyaan faruryaha inay iska sumiyaan saas ayaa la doonayaa qofka qofka kale dhareerkiisa inuu ku qanacsan yahay marka waa inuu ninku afka nadiifiyo gabadhu afka nadiifiso waatay muslimiintu yidhaahdeen markaad wanaag doonaysaan dharkiina nadiifiya tintiina nadiifiya cadayda isqurxiya isnadiifiya isisiineeya dumarkiinu say isu idin jeclaanaa nimankow saas ayaa lagula hadlay ragga rag iyo dumarkaba waxaa laga doonayaa inay arrinkaa fuliyaan dad garto oo guryaha wanaag ku dhaga oo alla ka bogo oo xagga ilaaliya allah ha naga dhigo muslimiintana guryahooda rabbi ha hagaajiyo mucaamalka dad barta oo wanaag ku wada noolaadana rabbi ha ka dhigo ragga iyo dumarka muslimiinta ah marka rabbi ha laga cabsado oo xaqa dhab ha loo ilaaliyo oo wanaagga dad ku socda